نورنا لم يرى ربي في ليالي الكرب نورنا لم يرى ربي في ليالي الكرب فاضياه مشرق في دروب الموكب فاضياه مشرق في دروب الموكب آه إنه قرآننا وأحاديث النبي إنه قرآننا وأحاديث النبي إنه قرآننا وأحاديث النبي زادنا طول بسم الله الرحمن الرحيم assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ku soo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka tarbiyada carruurta oo toddobaad kasta xiliyadan oo kale aad ka maqashaan warbaahinta islaamiga alfurqaan waa maalinimo jimcaha taariikhdii jirigan ay ku beegan tahay afariyo labaatanka bisha dulxija sannadda kun afar boqol afartan iyo lixdii jiriga dhanka kaana waafaqsan labaatanka bisha juun sannadda labada kun shan iyo labaatanka qodobada toddobaadkan barnaamijka ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah maxay tahay dardaarannada uu nebiga sala allahu calayhi wasallam kula dardaarmay waalidiinta iyo dhammaan ummadda muslimiinta si loo soo saara jil wanaagsan oo ay toosan tahay diintiisa iyo akhlaaqdiisa warbixin qodobkaasi ku saabsan ayaad barnaamijka ku dhegaysan doontaan qodobadaad sidoo kale barnaamijka ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah xubinta qadka telefoonka waan toddobaad walba ku waraysanno carruurtana gala soo xidhiidhay qaar ka mid ah degmooyinka iyo deegaanada wilaayaadka islaamiga xubinta sheeka xidhiirta soomaalida ead sidoo kale maqli doontaan inta uu barnaamij ka socdo waxaanan barnaamijka ka marnayn weydiimaha toddobaadka dambe waa mar kale iyo barnaamijka tarbiyada carruurta
إنما آياته نهج خير الآدب نورنا فيه الحنان والأمان والأمان والأمان والأمان نورنا لم يرب في ليالي الكرب نورنا لم يرب في ليالي الكرب فاضياه مشرق في دروب الموكب فاضياه مشرق في دروب الموكب نورنا فيه فخار للورى والعرب
waa hagaaga waalidiin iyo carruurba waxaan mar kale wad idin kaleynay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan si toosa u gudagelaynaa barnaamijka aynu ku bilowno maxay tahay dardaarannada uu nebiga sala allahu calayhi wasallam kula dardaarmay waalidiinta iyo dhammaan ummadda muslimiinta si loo soo saaro jila wanaagsan oo ay toosan tahay diintiisa iyo akhlaaqdiisa waxaad ku soo dhowaataan warbixin qodobkaasi ku saabsan
هو بين يديك وتجهله فإلى ما بجهلك تقتله تغفي عينيك وتغفله هو أمل النصر ومعقله هو جيل ربي أودعه بيمينك غرسا تزرعه هو جيل ربي أودعه بيمينك غرسا تزرعه هل تدفنهم أم ترفعهم كن أنت القدوة كن معه tarbiyada koriinta ubadka maahan oo keliya waajibaad yowmiya oo dusha ka saaran labada waalid balse waa mas-uuliyad weyn oo lagu soo saaraya jil wanaagsan iyo ummad isaysataa sidaas awgeed nebiga sala allahu calayhi wasallam in badan ayuu ka dardaarmay tarbiyada ubadka maadaamay tarbiyadu tahay mas-uuliyad weyn oo dusha ka saaran labada waalid waana shayga ugu habboon ee lagu dhisi karo mujtamaac islaami oo awood badan waxaa sidoo kale lagu tilmaamaa tarbiyada ubadka cibaado weyn oo allah subxaanahu watacaala ka awaalmarinaya labada waalidee ubadkoodii si wacan u barbaariyey sidaas daraaddeed waa uu dardaarmay nebiga sala allahu calayhi wasalam waxaanu arrinkaasi ku booriyey dhowr xadiid oo ka sugnaaday balse ulayse in ilmahaagay baarbaaran iyagoo toosan anfacaya bulshada islaamiga ah qalbigiisanay ka buuxaan jecaylka allah subxaanahu watacaala iyo rasuulkiisa moxamed sala allahu calayhi wasalam kuna tilmaaman akhlaaqda midyeedoogu wanaagsan taasoo aad adigu ku barbaarisay waxaasoo dhan waxay dhacayaan kadib markii la raaca dardaaranada nebiga sala allahu calayhi wasalam ee ku aadan tarbiyada ubadka haddaba si midaasay u suuragasho waxaan soo gudbin doonnaa dhowr dardaaran oo uu nebiga sala allahu calayhi wasalam u dardaarmay ummaddiisa sidoo kalena wanaagsan lagu barbaariyo ubadka soo koraya si ay u noqdaan jil wanaagsan oo anfacaya ummadda muslimka ah kow in carruurta la baraa qur-aanka kariimka dardaaranada nebiga sala allahu calayhi wasalam ee tarbiyada ubadka waxaa ka mid ah in carruurta lagu barbaariyaa barashada qur-aanka kariimka waana asaaska tarbiyada islaamiga ah nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi waxaa idinku khayr badan midkii qur-aanka bartaa dadkana sii baraa waxaa wariyey xadiidka imaamulbukhaari waxaana labada waalid laga doonayay inay ubadka baran qur-aanka xifdisiiyaan islamarkaana ay ku dhiirigeliyaan barashada tafsiirka qur-aanka iyo inuu ku dhaqmaayad walba uu qur-aanka kariimka ka bartay labo in carruurta qulubtooda lagu beeraa caqiidada saxda ah tarbiyada toosan waxay ka bilaabanaysaa in carruurta la baraa allah subxaanahu wa tacaala loona caddeeyaa islamarkaana faan guud laga siiyaa macnaha tawxiidka nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu waa mid ubadkeer ku xidha allah subxaanahu wa tacaala xadiiduu warinaya saxaabiga jaliilka ee cabdullaahi ibnu cabbaas wuxuu yidhi waxaan malin fulay nebiga sala allahu calayhi wasalam gadaashiisa markaa buu igu yidhi weliyahow waxaan ku barayaa kelimaad allah xusuuso waa uu ku xasuusanayaa xadiidkan waxauu ahaa mid dheer waxaanuu nebiga sala allahu calayhi wasalam cabdullaahi ibnu cabbaas oo xilligaas ilmo yar aha ku baray allah iyo waxa uu yahay tawxiidka sidoo kale waxaa loo baahan yahay in ilmaha yar la baraa magacyada allah iyo sifaadkiisa qalbigiisana aan ka buuxinaa jeceylka rabbi weyne iyo rasuulkiisa moxamed sala allahu calayhi wasalam saddex in carruurta la baraa salaada cibaadada iyo dhammaan daacaadka allah subxaanahu wa tacaala dardaaranada nebiga sala allahu calayhi wasalam waxaa sidoo kale ka mid ah in ilmaha yar la baraa salaada iyo daacaadka allah nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu ku yidhi xadiiduu warinayo saxaabiga jaliilkii cabdullaahi ibnu camar ibnu caas amra carruurtiina salaada iyagoo jira da'da toddobada sano kuna garaaca markii ay gaaraan toban sano una kala qaada gogasha waxaana wanaagsan in carruurta salaada loo baraa qaabay ku jeclaanayaan islamarkaanaad ku dhiirigelisaa gudashada dhammaan cibaadaadka kale sida soonka sadaqad iyo adkaaraadka afar in si dabacsan oo ay naxariis ku jirto loola dhaqma carruurta sidoo kale waxaa ka mid ah wasaayaadka iyo dardaaranada nebiga sala allahu calayhi wasalam in carruurta yar si naxariis iyo dhibrin ku jirto loo barbaariyaa wuxuu nebiga sala allahu calayhi wasalam yidhi qofkan naxariisan looma naxariisto midanna waxay meesha ka saaraysaa garaacista iyo cabsigelinta ilmaha yar naxariista iyo dhibrinta ayana waxay suurtagelinaysaa inay kalsooni dhex taalo ubadka iyo waalidkiisa iyadoonay midaasi ka dhalanaysin mar walba iyo carruurta yar ajiibaan oo ay qaataan waxyaabaha ay waalidiintooda u sheegayaan waxaana sidoo kale midaas sababi kartaa in dhibaato kastoo imaata ay labada waalid iyo carruurta ay ku xaliyaan qaab deganaanay ku jirto wada sheekeysi iyo iswareysi dhex mara waalidiinta iyo carruurtooda shan in carruurta yar la bara akhlaaqda wanaagsan islaamka waxuu ahamiyad weyn siiyey akhlaaqda wanaagsan waxaana haboon in labada waalid ay ubadkooda ku barbaariyaan akhlaaqda mideeda ugu wanaagsan sida runsheega ammaanada iyo sabarka nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi waxaa la ii soo saaray inaan dhammaystira akhlaaqda mideeda wanaagsan xadiidku waxaa wariyey axmed sida ugu sahlanay midaasi ku suurtagalaysana waxay tahay in carruurta mar walba looga sheekeeyaa siirada nebiga sala allahu calayhi wasalam qisaska saxaabada iyo dhammaan sheekooyinka dadka wanaagsan ee kudayshada habboon lix in ubadkeer lagu dhiirigeliyaa raadinta cilmiga waxbarashadu waa asaaska waxaa lagu dhisi karo shakhsiyadda ruuxa islamarkaana siini karta awood buuxda waxaana waajib ah in carruurta qulubtooda lagu beera jeceylka cilmiga inta ay yar yihiin lana bara in raadinta cilmiga ay tahay cibaado laga abaalmarinayo maalinta dambe nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi raadinta cilmiga waa waajib saaran qof kasta oo muslim ah waxaana wariyey xadiidka ibnu maajaah waxaana arrintani ka dhalanaysa in ilmaha yar ay barbaaraan iyagoo wax baranaya islamarkaana ay cilmiga u arkaan shay wanaagsan naftooda toddobo in lala sheekaysta carruurta islamarkaana lala saaxiibo waxaa wanaagsan in labada waalid ay wakhti gaara u yeelaan carruurtooda midaasoo ay kula fariisanayaan islamarkaana ay kula sheekaysanayaan iyagoona wakhtigaa ka dhagaysanaya fikradahooda waxayna midani ku saacidaysaa labada waalid inay xiriir wanaagsan la yeeshaan carruurtooda mar walbo ay dhibaato la soo deristanaya waalidiintooda la wadaagaan ubadka yarna wada sheekaysiga waalidiinta wuxuu dareensiinayaa kalsooni iyo ammaano wuxuuna mar walba diiradda saarayaan dhibaatooyinkiisa ula wadaaga waalidiintiisa kana ilaaliya dadka kale sideed in loo cadaalad sameeya carruurta dhexdooda nebiga sala allahu calayhi wasallam wuxuu in badan ka dardaarmay in carruurta loo cadaalad sameeyaa isla markaana u sinaadaan waalidiinta ubadkooda waxaanu in badan labada waalid ku booriyey inay u cadaalad sameeyaan carruurtooda nebiga sala allahu calayhi wasalamna wuxuu yidhi allah ka baq oo carruurtaadu u cadaalad sameeye dhexdooda in carruurta la kala saaro waxay sababi kartaa dhibaatooyin weyn oo halis badan iyadoona wax badan ka bedelaysa carruurta nafsi ahaan waxaana dhici karta inuu necab soo kala dhex gala carruurta dhexdooda waxaana wanaagsan dhammaantooda la wada jeclaado lana soo dumo isla markaana loo muujiyo naxariis aad u ballaaran sagaal in carruurta loogu duceeyo hanuun ducada waa hubka qofka muslimka ah nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu in badan booriyey in carruurta loo duceeyaa wuxuuna diidayu in badan ka digay in la habaaro nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi ha habaarina naftiina hana habaarina awlaaddiina ducada labada waalid waxaa laga yaabaa inuu allah ku ilaaliyo ubadka yar waxaana suurtagala inay ka ilaaliso xumaanta fidnada iyo dhammaan mushaakilaadka dunida toban in mas-uuliyadda la baraa carruurta waxaa waajiba in labada waalid ee ilmaha yar baraan sida mas-uuliyadda loo qaado go'aan wax koollimana loo gaaro iyo qayimka wanaagsan ee dadka lagula dhaqmo waxayna midaasi ka bilaabanaysaa in ubadkeer marka hore la baraa siduu u hagaajisan lahaa qolkiisa jiifka iyo siduu uga shaqayni lahaa waajibaadka madrasada in la bara mas-uuliyaddan waxay keenaysaa inuu ubadka kalsooni buuxa ku qaba naftiisa waxaana midaasi ka dhalanaysa inuu awood u lahaado inuu qaato go'aan saxan inta noloshiisa ah kow iyo toban waa in carruurta yar mar walba la dhiirageliyaa laguna abaalmariyaa waxyaabaha wanaagsan ay uu sameynayo waxa wanaagsan in labada waalid ay dhiirigelin iyo ammaan adeegsadaan markii uu ubadka sameeyo wax wanaagsan tanina waxaa ka dhalanaysa in ubadkeedu joogta iyo samaynta waxa wanaagsan kana fogaada waxyaabaha xun si uu u kasbada ammaanta waalidkiisa iyo dhiirigelintiisa nebiga sala allahu calayhi wasalam waxauu ahaa mid ammaano dhalinyarada iyo carruurta sida uu sameeyey markii uu yadhaa cabdullaahi ibnu cabbaas isagoo odhanaya alloo faasii diintaada barna tilaawada هو جيل ربي أودعه بيمينك غرسا تزرعه هو جيل ربي أودعه بيمينك غرسا تزرعه هل تدفنه أم ترفعه كن أنت القدوة كن معه ugu dambayntii labada waalid ee tarbiyanaya ubadka waxaa laga doonayaa inay raacaan dardaarannada nebiga sala allahu calayhi wasalam si ay u wanaagsanaadaan ubadkooda adduunyo iyo aakhira intaba iyaganu allah subxaanahu wa tacaala maalinta qiyaama ka abaalmarinayo maadaama ay guteen waajibkii dushooda saarnaa nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi haddii uu insaanku geriyoodo waxaa go'aya camalkiisa ilaa saddex mooyaane sadaqa soconaysa cilmi uu ku anfacay iyo carruur wanaagsan uu soo duceynayo xadiidkani wuxuu ku tusinayaa in ubadka wanaagsan ay labada waalid wanaajiyeen tarbiyadiisa inay noqonayaan kuwa u duceeya waalidiintooda xitaa haddii ay dhintaan haddaba labada waalid waa inay dareemaan in tarbiyada ubadka ay tahay cibaado iyo u dhowaasho allah subxaanahu wa tacaala niyada wanaagsan ayaana waxay sababaysaa in dadaal kastoo aad u bixisa allah dartii ay noqonaysa cibaado laga abaalmariyo si kastaba carruurtu waa quruxda adduunyada waa ammaano luqumaa ka saaran waalidiinta wallaha siiyey tarbiyadooduna waa cibaado iyo daacada allah subxaanahu wa tacaala عاقلهم وجنى الآمال به وله لملم بحنانك أدمعه كن أنت القدوة كن معه وسواه لم نجد أولا من مذهبي وسواه لم نجد أولا من مذهبي لا ليس في الشرق هدى لا ولا في المغرب
weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka tarbiyada carruurta wuxuun idinkaga imaanayaa warbaahinta islaamiga alfurqaan markana waa xubinta qadka telefoonka iyo jawaabihii carruurtu ka bixiyeen su-aalihii aynu weydiinay toddobaadkii hore waa kuwan igoo ka jawaabaya waxaana la yeelanaya wareysyada idinku soo maqan السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته adigoo magacaa ku bilaabayo caasho cabdulaahi caayisho halkee naga soo wicaysaa degmada saakrow waayahay barnaamijka tarbiyada caruurta toddobaadkii lasoo dhaafay ma la socotay
haa su-aalihii lis weydiiyey jawaabad ma soo diyaarisay haa maasha allah aan ku horeyno su-aasha koowaad yaa midda adkaartaa waxay ku leedahay waxaa sheegtaa ducadu qofka muslimka akhrinayo markii uu roobka yimaado allaahumma sayiban naafica su-aasha labaad ina waxay ku leedahay waxaa sheegtaa salaad la tukado oo aan lahayn sujuud iyo rukuuc intaba
janaasada salaada janaasada maasha allah barnaamijka tarbiyada caruurta toddobaadkan maxaad uga qayb qaadanaysaa ood soo diyaarisay fiido haye noo qaad gaala waa la dagaala goobaa ku gaaba gaarigeeda ka qaata goorao god ku jiida gaalalaan dhammaanta gaalnimayse wadaane gaaladayse kireyseen jibilkeena kalaala gaala raac dhammaantood gardareyse wadaane kuleeyeysaan ku gaabin kusbisayse wadaane geesiyaashii islaamka kor u qaaday kitaabka gaaladaan wax ka diiday kufti iyo gumiish madrasadii wax ka barataa
kitaabka liqaa madrasatu taajul waqaar waxyaabaha lagu barto maxaa ka mid ah
quraan shaadida iyo beriyo wax lamid ah mustaqbalka dhow maxaad jeceshaa noqoto
macalimad
mustaqbal wanaagsan oo ifaya ayaan ku rajaynaynaa insha allah
insha allah waayahay ugu dambeyntii toddobaadkan iyo halkan ka salaamaysaa
dadkan muslimiinta dhammaan meel kasta joogaan gaar ahaan markiina magacyada mujaahidiinta iyo iyo cadalka qaan annagana ugu salaamayna waxaanu ku leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu soo weyno insha allah
ilaashii buudiya ayuu dhiib assalaamu calaykum wacalaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatu adigoo magacaa ku bilaabayo
maryamo cabdulaahi maryamo halkee naga soo wicaysaa
degmada shaakow barnaamijka tarbiyada caruurta toddobaadkii lasoo dhaafay ma la socotay
mayo waayahay kusoo dhawow barnaamijka tarbiyada caruurta gaar ahaan xubinta qadka telefoonka waxaan rajaynaynaa inaad toddobaadkan la socon doonto si aad uga joodo su-aalaha toddobaadka soo socda insha allah insha allah toddobaadkan maxaad barnaamijka uga qayb qaadanaysaa ood soo diyaarisay quraan qur-aan haynoo akhri أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد maasha allah jazaaki illaahu khayran ilaahi ha ku barakeeyo Een, madrasadii wax ka barataa مدرسة تاج الوقار madrasatu taaj alwaqaar mustaqbalka dhow maxaa jeceshaa noqoto
معلمة maxaa ku dooratay
أنا ضد إسلام تحضر maasha allah فاضية صفار maasha allah mustaqbal wanaagsan oo ifaya ayaan ku rajaynaa insha allah إن شاء الله waayahay ugu dambeyn iyo halkan ka salaamaysaa
مسلمين تقمان ليش في دولة من العالم في فلسطين يا- يمين كان أبو الغدير يا بعض الفرحان annagana ku salaameynaa waxaana ku leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu soo weyno insha allah
إن شاء الله السلام عليكم wacalaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatu adigoo magacaa ku bilaabayo حبس عبد الرحمن halkee naga soo wacaysaa تجمد الجمالي barnaamijka tarbiyada caruurta toddobaadkii lasoo dhaafay ma la socotay ها su-aalihii lisweydiiyey jawaad ma soo diyaarisay ها
waayahay aynu ku horeyno su-aasha koowaadii ah midda adkaarta waxay ku leedahay waxa sheegtaa ducadu qofka muslimka akhrinayo markii uu roobka yimaado
اللهم صل وسعى maasha allah jazaaka illaahu khayran su-aasha labaad oo ah midda lixidhaalahayna waxay ku leedahay waxa sheegtaa salaad la tukado oo aan lahayn sujuud iyo rukuuc intaba
صلاة الجنازة salaada janaasada waayahay barnaamijka tarbiyada caruurta toddobaadkan maxaad uga qayb qaadanaysaa ood soo diyaarisay
قرآن الجلال haye qur-aanka ku hormar
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اي قوي قوي آه، وحي- قبل جرى حياة قبل كتاب قبيالة الإذاعة الألمانية تذكر حياة الأزوسين الذين بسول الهيس تقسمنا عن قبيالة وحي جمسة ميلاني قبائل الحمراء سيدين كي دين كالقاكة يجب أن تجد لا شرع إذا إذاعة إلهي تنبر كاد واجه من لمن يجب كي نعرانا دردرنا إسكنا أي إنسان يارو بنزرنا oo ay dumarku warkiisistaan sanadadii waaye oo ay sida tiraamada iyo elmeedka bididiina anigaa damqanaya dheguu ma danoonaane dadkaan la hadlay baan lahayn dufi iyo iimaani bal inay dansoobtahay aqliga beeni laga saaray wixii hore ugaashaday bay degashanaysaaye balba bogsamaysaan intaad dunida joogtaane dugsi ma lahan qabyaaladu waxay dumisa mooyaane ما شاء الله جزاك الله خيرا إلهك كبركة بر... مدرسة وحكا برتها
madarasta ramadaan مدرسة رمضان وحيابها لو برتو محاكم ده quraan iyo tarbiya ee caqiida وايهي مستقبل كدو محاجة عشان نقطه
mujaahidad مستقبل ونكسون إفايين كورة جينا إن شاء الله
insha allah وايهي قدام بيني هل كان كسلامي ساه idaacadda alfurqaan iyo muslimiinta dhammaan meel kasta joogaan iyo gaar ahaan iyo amiirkeeda buucdeedi iyo wanaaneen culustii allaha ka dulqaada adeeg
أنا كان أكسلامينا وحن كلنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaasha ku dhiiba أيودي asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أديكم مقعد كبلاوي sacdin cabdiraxmaan فاطمة عبد الرحمن هل كان قصو عيسى degmada jimaame برنامج كتربية دا عرورتا تضبات كيلا صودا في ملا سعتي
haa سؤالي لسويدي جوز مصودي عرسي haa waayahay aan ka horeyna su-aasha koowaad iyo amida adkaarta waxay ku leedahay waxaa sheegtaa ducadu qofka muslimka akhrinayo markii uu roobka yimaado allaahuma sayib annaasa ah allaahuma sayiban naafica waayahay su-aasha labaad iyana waxay ku leedahay waxaa sheegtaa salaad la tukado oo aan lahayn sujuud iyo rukuuc intaba
salaada janaasada salaada janaasada maasha allah waayahay barnaamijka tarbiyada caruurta toddobaadkan maxaad uga qayb qaadanaysa ood soo diyaarisay
qur'aan qur-aan haynoo akhri
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين
waayahay maasha allah jazaak illahu khayran madrasada wax ka bartaa
درست رمضان mustaqbalka dhow maxaa jeceshaa noqoto
مع الناس mustaqbal wanaagsan ayaan kuu rajeynaynaa insha allah insha allah dheh
إن شاء الله waaye maasha allah ugu dambeyn halkan ka salaamaysaa
إذا أت- إذا أتى السلطان هاي آب إلى الآن فلسطين ما تستيقظ فلا تدري قضاء عليها
annagana ku salaameynaa waxaana ku leenahay asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh وعليكم السلام السلام عليكم wacalaykum assalaam waraxmat ullaahi wabarakaatuh adigoo magacaaga ku bilaabayo
جابر محمد jaabir halkee naga soo wacaysaa
دقمي جمامة barnaamijka tarbiyada caruurta toddobaadkii lasoo dhaafay mala socotay ها su-aalihii la jeediyey jawaab ma soo diyaarisay
ها waayahay aynu ka horeyno su-aasha koowaad iyo midda adkaarta ah waxay ku leedahay waxaa sheegtaa ducadu qofka muslimka akhrinayo markii uu roobka yimaado
اللهم سيد النافعة allaahuma sayiban naafica waayahay su-aasha labaad iyo midda alxiraalaha ina waxay ku leedahay waxaa sheegtaa salaad la tukado oo aan lahayn sujuud iyo rukuuc
بلاد جناسية salaada janaasada waayahay jaabir meeqsanaa jirtaa meeqsanaa jirtaa
لازم sagaal sano waayahay madrasadii wax ka barataa
درست الإمام الشاطب madrasatu imaamu shaadibi waayahay waxyaabaha lagu barto maxaa ka mid ah
قرآن الكتب كذا waayahay barnaamijka tarbiyada caruurta maxaad uga qayb qaadanaysaa ood soo diyaarisay
قرآن ha inoo akhri أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر نفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد
maa sha allah jazaaka allahu khayran ugu dambeyn iyo halkan ka salaamaysaa
إذاعة الفقه يزن أذن يجيك عبود
waayahay annakan og salaameynaa waxaanu ku leenahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
وعليكم السلام ورحمة الله ayu dhib wacalaykum asalaam waraxmatullaahi وبركاته ازيكم يا السلام عليكم wabarakaatu adigoo magacaaga ku bilaabayo
معاد محمد mucaad halkee naga soo wacaysaa
تكمل تماما degmada jamaami barnaamijka tarbiyada carruurta toddobaadkii lasoo dhaafay ma la socotay ها
su-aalihii la suudiyo jawaabada ma soo diyaarisay ها yaa kuu soo diyaariyey
هذه maasha allah waayahay su-aasha koowaad iyo amida adkaarta waxay ku leedahay waxaa sheegtaa ducaduu qofka muslimka akhrinayo markii uu roobka yimaado
اللهم شيء نافع allaahuma sayiban naafica su-aasha labaad iyo amida alxiraalahayna waxay ku leedahay waxa sheeg salaad la tukado oo aan lahayn sujuud iyo rukuuc intaba
صلاة الجنازة salaada janaasada mucaad meeqa sana jirtaa
نحسن lix sano madrasadee dhigataa
تكشي إمام شاطبي dugsiga imaamu shaadibi maasha allah mustaqbalka maxaa jeceshan aad noqoto mucaad
مجاهد mujaahid mustaqbal wanaagsan ayaan ku rajeynaynaa insha allah
إن شاء الله waayahay ugu dambeyn iyo salaamaysaa
إذاعة الفرقان ويبقى يأبلي أمين كان أبوه ولا
muslimiinta dhan maasha allah anakan ugu salaameynaa waxaanu ku leenahay assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته soo weynow mucaad
إن شاء الله السلام عليكم
wacalaykum assalaam waraxmat ullaahi wabarakaatu adigoo magacaaga ku bilaabayo
عيسى أحمد caaisha axmed halkee naga soo wacaysaa
منكم يبرد barnaamijka tarbiyada caruurta toddobaadkii lasoo dhaafay mala socotay waayahay kusoo dhawow barnaamijka tarbiyada caruurta gaar ahaan xubinta qadka telefoonka waxaan rajeynaynaa inaad toddobaadkan la socon doonto si aad uga jawaado su-aalaha toddobaadka soo socda insha allah
إن شاء الله waayahay barnaamijka toddobaadkan maxaad uga qayb qaadanaysaa ood soo diyaarisay
يبقى nashiido hayno qaad
ثنى الله يا تهمة الكافرين ثنى الله يا عصبة الظالمين ثنى الله ما كماد العداء ثنى الله نور الهدى واليقين ثنى الله نور الهدى واليقين ثنى الله في دمدمات الرسل ثنى الله في وثبات الجنود ثنى الله في قاصفات المدى كان الله في كل نفس تجود كان الله في كان الله يا طهمة الكافرين كان الله يا طهمة الكافرين كان الله يا عصبة الظالمين كان الله مهما تمادى العداء كان الله نور الهدى واليقين كان الله مهما تمادى الظلول كان الله مهما تعدى الرشود لنا الله مهما استطال العدا لنا الله في كل روح تحول لنا الله في كل روح تحول لنا الله في كل نصر جليل لنا الله في جنة لا تئين لنا الله مهما رمانا الردى لنا الله عن دربنا لا نحيل maasha allah madrasada wax ka barataa
ترجع udrijo waxyaabaha lagu barto maxaa ka mid ah
علوم جغرافي حديث الحياة وكذا mustaqbalka dhow maxaad jeceshaa noqoto
الطرفين أحمد إن شاء الله waayahay ugu dambeyn iyo salaamaysaa
inta dhamaan caalamka meesha ka jiraan gaar ahaan jeedinta iyo idaacadda islaamiga
annakana ku salaameynaa waxaanu ku leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
calaykum salaam wacalaykum waraxmatullahi wabarakaatu Asalaam assalaam waraxmatullaahi wabarakaatu adigoo magacaa ku bilaabayo calaykum. si aadan ibraahim halkee naga soo wacaysaa
deegaanka sablaale sablaale barnaamijka tarbiyada caruurta toddobaadkii lasoo dhaafay mala socotay
haa su-aalihii lis weydiiyey jawaab ma soo diyaarisay
haa waayahay aynu ku horeyno su-aasha koowaad waxay ku leedahay waxaa sheegtaa ducadu qofka muslimka akhrinayo markii uu roobka yimaado
اللهم صيب النافعة
su-aasha labaad ee amida alxiraalahayna waxay ku leedahay waxaa sheegtaa salaad la tukado oo aan lahayn sujuud iyo rukuuc intaba
جنازة salaada janaasada maasha allah barnaamijka tarbiyada caruurta toddobaadkan maxaad uga qayb qaadanaysaa oo soo diyaarisay
قبل برامبر
waayahay haye gabay kormar
الدائب الحمدين مصليا على محمد خير نبي أرسل ودين الأخرم الحديث عدة وكل واحد أتى وحدة أولها الصحيح وهو ما التصاع إسناده ولا يشد أو يعاد يروي عدل ضابط عن مثله معتمد في ضابه ونقله والحسن المعروف برا وغدات رجاله لك في اشتهرت وكل معروف بس الحسن القصير فهو الضعيف وهو أقسام الكثير وما أبئس الدين بالمرفوع وما للتابعين والمقبوع المسند المتاف بالمسند من فبي حتى المصطفى ولم يبين وما بسمع كل راوي التفسير إسناده للمصطفى فالمتفسير مسلسل قلنا على وصف أتى مثل أنا والله أنت من فتى تقديم ضريرا ولا نودت كان دليل أمير مجموع عافى وكما رعي أحمد والمهاجرين كرجال هاي أنا لقيرا لهذا الكيس خاليا جليلي قوة قوتي أنا إشتو ما شاء الله يا رجال توان جلال يا ربي بالجليل في جنابي هنابوكم يا مجاهدين كان على ما أقارسي اللهم نجدت رجيت مالي يوهنين إيمالهم كبارين إن الوبابكار
maasha allah waayahay madrasada wax ka bartaa مدرسة السالم مولى أبي حذيفة
madrasatu saalim mowle abi xudeyfa waxyaabaha lagu barta maxaa ka mid ah
القرآن الكريم قصة الأطفال البيقونية mustaqbalka dhow maxaad jeceshaa noqoto داعية daaciyad mustaqbal wanaagsan oo ifaya ayaan ku rajaynaynaa insha allah
إن شاء الله waaya ugu dambeyn iyo halkan ka salaamaysaa
walaalaan mujaahidiinta jiida hore ku sugan iyo walaalaan muslimiinta reer falastiin amiirkan abu uleyda idaacadda alfurqaan
waayahay anagana ku salaamaynaa waxaana ku leenahay asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
wacalaykum asalaam walaalkaa kuudiyaa ayuu dhib
asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxmat ullaahi wabarakaatu adigoo magacaaga ku bilaabayo cabdiraxmaan aalan cabdiraxmaan halkee naga soo wacaysaa
deegaanka sablaale sablaale barnaamijka tarbiyada caruurta toddobaadkii la soo dhaafay ma la socotay
haa su-aalihii la suydiiyey jawaab ma soo diyaarisay
haa waayahay aan ku horeyno su-aasha koowaad waxay ku leedahay waxaad sheegtaa ducadu qofka muslimka akhrinayo markii uu roobka yimaado allahuma sayiba naafica maasha allah su-aasha labaad iyo amida xiraalahayna waxay ku leedahay waxaad sheegtaa salaad la tukado oo aan lahayn sujuud iyo rukuuc intaba janaasana salaada janaasada maasha allah cabdiraxmaan maqa sanaa jirtaa
sideed sar sideed sano su-aalaha jawaabadii kusoo diyaariyey
walaashii
waayahay madrasadee dhigataa
imaamu shaadibi imaamu shaadibi waxyaabaha lagu barta maxaa ka mid ah
qur'aanka kariimka matni kasrat اlatfaal iyo ma- manzuumata abi isxaaq mustaqbalka maxaa jeceshaa noqoto
mujaahid mujaahid mustaqbal wanaagsan ayaan ku rajaynaynaa insha allah
إن شاء الله waayahay ugu dambeyn iyo halkan ka salaamaysaa
walaalaheen mujaahidiinta meel kasta ay joolaan iyo walaalaheyna qalabsanida aasdar qaanaacda oo yahuuda iyo amiirkana way dilaacad islaamiga furqaan
annakan og salaamaynaa waxaana ku leenahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته soo weynow insha allah cabdiraxmaan
إن شاء الله السلام عليكم wacalaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatu adigoo magacaa ku bilaabayo
سيدة عثمان halkee naga soo wacaysaa
دقمين سبلانة barnaamijka tarbiyada caruurta toddobaadkii lasoo dhaafay ma la socotay ها su-aalihii la siidiiyey jawaab ma soo diyaarisay ها waayahay aan ka horeyno su-aasha koowaad waxay ku leedahay waxaa sheegtaa ducadu qofka muslimka akhrinayo markii uu roobka yimaado اللهم طيبا نافعا maasha allah su-aasha labaad ee amida la xiraalayna waxay ku leedahay waxaa sheegtaa salaad la tukado oo alleyn sujuud iyo rukuuc labadaba
صلاة الجنازة maasha allah barnaamijka tarbiyada caruurta maxaad toddobaadkan uga qayb qaadanaysaa ood soo diyaarisay مشيدة nashiidaa inoo qaad
يقولك عيالك ما ينفعش اللي يقولك يا يا لو توكليتي أبيك رندا قدسك كمان فبها ونعمة عيني نهري أراضي حسين كثير بكالين بزرية هرم أتعكر بيت كلين Gurgur iyo harmunaad leelay dhammaadeen dawiyoodii wuu taagin bay noo qodeen faraaxa bulshada ku kootayaan saxaada jihaadka way ku caaradeen ujeedda dhasaada inoo daananama sidoo horay kuugu sheegay amiinkiin shacaadi dare alle inoo xafiido kisibijaado aan ka baqin yaabkiisiseeyo sida baqiilan inageesitaahay jalo aan ka baaqin alle ina xaafiido amiinkeen shacaali dhere alle ina xafiido gaalo aan ka baqin waayahay madrasadii wax ka barataa darasa kusaali mawla abi xudayfa madrasad saalim mowle abi xudeyfa waxyaabaha lagu barto maxaa ka mid ah
قرآن تيسير أحكام التجويد تحفة الأطفال أبي إسحاق من تربية الإسلامية وحيوان iyo wixii la mid ah maasha allah mustaqbalka maxaa jeceshaa noqoto معلومات maxaa ku dooratay تنفرمين أنت أحضره dadka muslimiinta inaa wax barto maasha allah mustaqbal wanaagsan ayaan ku rajeeynaa insha allah إن شاء الله
waayahay een, ugu dambeyn iyo halkan ka salaamaysaa
walaalaheen mujaahidiinta meel kasta oo joogaan gaar ahaan amiirkeena abooyeyda iyo walaalaheen reer falastiin
anakan og salaameynaa waxaana ku leenahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته soo weyno insha allah
إن شاء الله
هدى لا ولا في المغرب ليس في الشرق هدى لا ولا في المغرب إنما آياته نهج خير الآدب
qeybaha dambe ee barnaamijka tarbiyada caruurta ayaan ku sii siqaynaa waxaadna markani ku soo dhowaataan xubinta sheeka xiriirta soomaalida taasoo faa'iido u leh caruurta garaadkooda sidoo kalena ay ku fahmayaan waxyaababadan oo dhaqankoodu ka mid ah Obeya, obeya, obeya, obeya, obeya, obeya. Ado labago iyo shadle, ado galdala ila joga, ado galadi gumaday, gayigi ado xoreeyey, ado qori garabka haysta, gabobayo gaari mayo. Haddad gadhaadi gabowdo, asay galadu timaado, hoyo guntigaaga dhuqso, gunto galka ha ka cararin. fulaygii galada ka carara cadaabkii alluu galaaye cadaabkii alluu galaaye hooyow guntigaaga dhuqso gunto galka ha ka cararin gesigii galada gumaada dabeed gayigii xoreeya rayaankii jannu galaaye hooyow guntigaaga dhuqso gunto galka ha ka cararin
sheeka sheeka caruure sheekadayni maanta waxay ku saabsan tahay haye digaagadii dhashahayd oo aqliga badnayd bir- maalin maalmaha ka mid ah ayaa dooro labiyo toban ukun ee dhashay ama baydh markay dhashay ee ku fadhiday way soo fiiqeen ama way dilaacday markay dilaaceen ukumihii waxaa ay noqdeen toban ilmood oo yaryar oo digaagada markay noqdeen laba beedha kasoo harta ama laba ukun digaagadii yareed digaagadii hooyadaheed ilmaheedii waxays tiri waxay cunaan u raadsay ilmahaaga way soo kaxaysay ilmihii way baxeen markay baxeen een, waxay cunaan raadsadeen aa labadii ukun mid ka mid ah ayaa soo dilaacday oo soo fiiqday markay soo fiiqday meelahay fiirfiirisay digaagadii yareeda ilmaha heeday markay fii- markay fiirfiirisay way weysay hooyadeedii inaysan joogin ee aragtay ee waxna meesha ka shanqaraynin markaasaa waxays tiri bal raadi hooyadaa waa intaasoo soo heshaa way soo baxday hooyadoo soo socoto aa waxay aragtay sac meel daaqaayo waxay aragtay sac yar oo meel daaqaayo sicii meesha daaqaayay intay u imaato ee fiirisay ayadoo fiirinaysa wuxuu ku dhehe digaagadii yareeday waxaan arkaa inaad aad ii fiirinaysid ee maxaa rabtaa markaasaa waxay ku tiri hooyadee miyaa tahay adiga ayadoo si cod maskiinah kula hadlayso markaasa sicii u naxay digaagadii yareedoo maskiinta ahayda markaasaa wuxuu ku dhahee aniga maahi hooyadaa xajmi ahaan hooyadaa aniga wayga yar tahay aniga ayaa ka weyn xajmi ahaan anigaa ka weyn ee hooyadaa maahi ee orod hataa waa sii arkay haddaad yani sii socotid waa heleehe okay way soo baxday digaagadii yareed ayadoona niyad jabin oo caadi ah oo dadaalaysa way soo baxday markay soo baxday xoogaa markay socotay waxay aragtay ri oo meel daaqaysay aragtay markay aragtay u imaatee waxay ku dhahdee iyadoo si yaroo maskiina la hadlaysa waxay ku tiri waa een, sac waad ka xajmi yar tahay ee hooyaday miyaad tahay markaasaa waxay ku tiri een, een, ridi waa runtaa waan ka xajmi yarahay een, saca laakiin ma ahi hooyadaa maxaa yeelay hooyadaa sideedoo kale ma lahan afar lugood ee waxay leedahay sidaadoo kale laba lugooday leedahay iyo baalal ee haddaad sii socotid waad helaysaa okey dhahday way soo socotay way soo baxday say usoo socotay waxay aragtay een, duke duke meel saaran kor geed saaran asaa intay soo socotay soo hor istaagtay dukihii yaraa markay aragtay meesha saaran asaa waxay ku dhahdaa een, waan waxaa arkaa inaad sideedoo kale laba lugood leedahay baalalna aad leedahay ee hooyadee miyaad tahay siiroo cod maskiina kula hadashe markaasaa waxay ku ti- wuxuu ku dhahay dukihii anigu hooyadaa maahi oo yacni waa runtaa waxaa leeyahay sidaadoo kale laba lugood baalalna waa leeyahay laakiin sidii hooyada hooyadaa oo kale maahi xoogaa intay duusho in ka badan ayaan duulaa hooyadaa maahi ee haddaad sii socotid waad helaysaa hooyadaa way soo baxday haddana se u socotay ee u socotay ee waxay aragtay ee, boolanboolada oo biyaha gasha ma aragtay oo biyaha ku dabaalato ayadii ilmaheeda baddii ay biyihii ku jiraan ee u imaatay way fiirisa hooyo hooyo hooyo ee ku dhahday markay hooyo hooyo ee ku tiri ee fiirisay inay maskiin tahay ee waxay ku dhahdee anigu hooyadaa maahi oo hooyada waanu ekahay laakiin hooyadaa ma ahi markaasay uga sheekaysay digaagadii yareed bilow min dhammaad ee ugu soo sheekaysay sheekada way ka naxday markaase waxay ku tiri haniyad jabin oo waa helaysaa hooyadaa markaasaa waxaa maqlayday oo kor saarnaa qoolee qooleydyaa u imaatay si ay u caawiso ee istiri caawi miskiintan digaagadaa oo yariistaa markaasay u tilmaantay meesha hooyadeeda joogto inta ka baxay dhahda waddadan ku socoto ruusa adaa arkaysid hooyadaa marka dambe hayay tiri way soo baxday digaagadii waddadiisa u heysay u heysay u heysay u heysay way socotay waxay maqashay cod oo sidii do- dooradii oo kale ququuq ququuq dhehayso haddana xoogaa yar markay soo socdo codkii soo raacday markay soo raacday codkii ee u imaatay ee waxay ku dhahday hooyo hooyo hooyadii fiirisay waxay dareentay digaagadii hooyadaheed gabadheedii inay tahay oo ilmaheedii tahay markaase ay ku ay u soo orda hooyadeeda hab ee siisay marka sheekadeeni halkaas ay noo joogto sheekadeena waxaa ka faa'iideynaa waxay tahay yacni qof aqli badan oo yacni dadaal badan aan niyad jabaynin yacni hadafkiisa inuu gaarayo sidaasaanan ka fahmaynaa sheekadeenina way noo dha halkaas ay noo joogay insha allah samow samow samowa samow sarariyalagowa sakaariyo maydhaqowa sadkii rabbi keenayowa sabuuxiyo soonfurowa sagaalaadka arafowa halkaad xalana waxoqaysay halkaad xaliladiiska diiday halkaad xara dhaaminaysay lagu mari gacan malaa'ig hogaaga lagaama qaato halkaaga lagaama seexdo habari fiidkuma habaarto hobeeya hobeey hobeeya hobeeya hobeey hobeeya
هدى لا ولا في المغرب ليس في الشرق هدى لا ولا في المغرب إنما آياته نهج خير الآدب نور فيه الحنان والأمان والأمان والأمان
qeybaha dambe ee barnaamijka tarbiyada carruurta ayaan isla soo gaarnay waxaadna markani ku soo dhowaataan su-aalaha carruurta laga doonaya inay ka soo jawaabaan toddobaadka soo socdo waxaana marka hore maadcelinaynaa carruurtii ka soo jawaabtay su-aalihii hore haddii wallah idmana waxaan toddobaadkan idin soo gudbin doonaa carruuray su-aalo kaloo iskugu jira adkaaryaal xiraale haddii aynu ku horumarno su-aasha koowaad yaa midda adkaarta waxay u dhaceysaa sida tan waxaa sheegtaan ducadu qofka muslimka akhriya markii uu roobka joogsado aan ku celiyo mar kale waxaa sheegtaan ducadu qofka muslimka akhriya markii uu roobka joogsado su-aasha labaad yaa middaal xiraalahayna waxay u dhaceysaa sida tan waxaa sheegtaan magaalo aan burka laga shiidin aan ku celiyo mar kale waxaa sheegtaan magaalo aan burka laga shiidin waxaan idin rajaynaynaa inaad ka soo jawaabtaan toddobaadka soo socdo idinkuna la soo xidhiidhaya maalinta khamiista galabteeda saacaddu markay ku beegan tahay toban saac iyo bar ama afarta iyo bar galabnimo waxaadna naga soo wici kartaan telefoon nambarkiisu yahay eber lix hal toddobo konton iyo toddobo labaatan lixdan iyo lix aan ku celiyo mar kale eber lix hal toddobo konton iyo toddobo labaatan lixdan iyo lix
ليس في الشرق هدى لا ولا في المغرب ليس في الشرق هدى لا ولا في المغرب ليس في الشرق هدى لا ولا في المغرب إنما آياته نهج خير الآدب نور فيه الحنان والأمان والأمان والأمان والأمان نورنا يا ربي في ليالي الكرب نورنا guud ahaana inta ayaan ku soo gebagabaynaynaa dhegaystayaal barnaamijka tarbiyada carruurta oo aad toddobaadkani ku dhegaysateen qodobo kala duwan waxaannu mahadcelinaynaa dhammaan carruurtii ka qayb qaadatay xubinta qadka telefoonka carruurtii jecladina ka qayb qaato balse wakhtiguu ka dhammaaday waalidiintooda mucallimiintooda iyo dhammaan dhegaystayaasheenna tanii intaan ku kulmayno barnaamij ceynkan oo kale iyo toddobaadka soo socdo waxaan idinkaga tegaynaa fii amaaniillaah wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu
راية النصر الأبي قد مضت أيامه بالفدا والغالب قد مضت أيامه بالفدا والغالب قد مضت أيامه بالفدا والغالب هو في الدنيا لنا خير أم وأبي دون صوت الأذان دونه حد السنا دونه حد السنا لم يا ربي في ليالي الكرب نورنا لم يا ربي في ليالي الكرب فاضياه مشرق